أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaaba aad kala socotaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee al andulus iyo ciwaanadeenna kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a faahfaahiino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaallo maanta lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya oo ka dhacay duleedka degmada warshiikh wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa aqoonsiga somalilan kadib yuhuudda sahayanada ah oo bilowday in kooxo imaaraadku taageero ay dacmiso iyo warar sheegaya in la fashiliyey iskuday aqoonsi oo yuhuuddu ay yeman ka samayn rabeen falanqayn arrimahaasi ku saabsan ayaan idiin haynaa shacabka ku dhaqan degmada boorame oo dhegay dibadbaxyo ballaaran oo ay uga soo horjeedaan maamulka yuhuudda iyo somalilan iyo shacabkaasi oo ku baaqay halgan maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan oo warbaahinta iyo baraha bulshada ku soo daayey kooxo abaabulan oo ku taageeraya aqoonsi ku sheegii ay ka heleen yuhuudda iyagoo weliba ku dhawaaqaya kelimaad kufri ah ururka al ictisaam iyo mushrikiinta oo taageero weyn siiyey aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan shil diyaaradeed oo khasaare dhimasho iyo dhaawac leh geystay magaalo ku taalla dalka maraykanka iyo wilaayadda islaamiga ah heegado oo soo gabagabaysay xamlad dacwi ah oo muddooyinkii dambe ay waday qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafreebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faah-faahsan faahfaahino dheeraadaha ayaa kasoo baxaya dagaallo maanta lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellaha dhexe haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed wad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo maanta lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladaasi waxaa lagu dilay kow iyo toban murtad oo qaarkood ay cadowgu uga carareen fagaaraha dagaalka halka lagu dhaawacay saddex iyo toban kale oo uu ku jiro taliyo urur lagu magacaabo maxamuud cadaawe dhanka kale howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada dharkiinley ayaa lala egtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcad ah waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka uu ku dhaawacmay mid kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbaxyo ka dhan ah aqoonsiga yuhuuddu siisay somalilan oo ka dhacay owdal isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah dhagaraha yuhuuddu u soo safrisay waqooyiga soomaaliya ee ay ku shaacisay inay aqoonsi siisay maamulka uu fadhigiisu yahay hargeysa ayaa ka dhacay gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya bannaanbax ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne aad u fara badan oo si weyn uga carooday gumaysiga yuhuuddu la damacsan tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada waqooyi waxayna si adag uga hadleen go-aanka uu maamulka netanyahu ku aqoonsaday maamulka murtad ciro waxay sheegeen in garab iyo gaashaan u yihiin walaalahood reer falastiin ayna ka soo horjeedaan qorshaha dhagaraysan ee yuhuuddu ku doonayso inay ku kala qaybiso dhulalka muslimiinta waxay cod dheer ku sheegeen in dhulkan uu yahay mid ay leeyihiin shacab muslimiin ah maamulka shahdaladirarka ah iyo kuwa la midka ahna aan taladiisa wax laga weydiinayn oo ay iyagu difaacanayaan isku soo baxyada ka dhacay gobolka owdal ayaa dhinac socday isku soo baxyo kale oo uu soo qabanqaabiyey maamulka ridada somalilan kuwaas oo uu taageero ugu raadinayay aqoonsiga uu ka helay maamulka yuhuudda ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu balse bulshadu si adag uga hortimid kuna diiday bannaanbaxyo kale oo lagu taageerayo walaalaha reer falastiin isku soo baxyadan ka dhacay waqooyiga soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay xabsiyada maamulkaasi ku jiraan dad badan oo shacab ah oo ka hor yimid aqoonsiga maamulka somalilan oo ka helay maamulka sahyuuniyadda yuhuudda waxaana dadka u xiran arrintaasi ka mid ah sheekh maxamed kaariye aqoon-yahano iyo indheergarad si adag u diiday dhagarta yuhuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxaha ictisaam iyo qaadiriyo oo taageeray ictiraafka yuhuudda ee maamulka somalilan kooxda wadaad xumayaasha ictisaam ayaa shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada hargeysa waxay ku caddeeyeen inay si buuxda u taageersan yihiin ictiraafka uu maamulka yuhuuddu u fidiyey maamulka shahdaadirarka ah ee somalilan waxay sheegeen in qaran madax bannaan ay ka aaminsan yihiin maamulka ridada ee somalilan islamarkaana aysan yihiin ictiraaf uu maamulkaasi ka helo dunida inteeda kale madaxa maamulka hargeysa murtad cabdiraxmaan ciro ayay sheegeen inay ku bogaadinayaan dadaalada dheeraadka ah ee uu ugu jiro sidii gobolkaasi u noqon lahaa dal madax bannaan sidoo kale kooxaha qabuuriyiinta ee loo yaqaan suufiyada oo iyaguna maanta warmurteed ka soo saaray hargeysa ayaa ku dhawaaqay inay taageersan yihiin mashruuca yuhuudda ee somalilan bayaanka culimaa usuugan ayaa imaanaya xilli maamulka yuhuudda uu xusulduub ugu jiro sidii uu deegaanadaas uga dhaqangelin lahaa heshiiska abraham ee ay ku sheegaan inay isugu soo dhoweynayaan muslimiinta iyo sahaayinada waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa khasaare nafeed oo ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay maraykanka ugu yaraan hal qof ayaa dhintay mid kalena si xun ayuu u dhaawacmay markii laba diyaaradood oo helakabtar ah ay ku burbureen gobolka new jersey sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka maamulka duulista hawada ee federaalka fa ayaa dhacdada ku tilmaamay shil diyaaradeed oo cirka ah taliyaha booliiska new jersey ayaa saxaafadda ugu waramay in shaqaalaha gurmadka ay ka jawaabeen warbixin ku saabsan shil diyaaradeed oo cirka ah abbaare kow iyo tobankii iyo shan iyo labaatan daqiiqo subaxnimo ee xilliga maxalliga booliiska iyo debdemiska ayaa markii dambe demiyey ololkii qabsaday mid ka mid ah diyaaradaha helikabtarka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee associated press muuqaallo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay diyaarad helikabtar ah oo si deg deg ah u wareegaysa ka hor inta aysan dhulka ku dhicin shilkan ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale diyaaradda ugu burburtay isla gudaha dalka maraykanka halkaasna waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badan cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka aqoonsiga somalilan kadib yuhuudda sahyuuniyadda ah oo bilowday in kooxo imaaraadku taageero ay dacmiso iyo warar sheegaya in la fashiliyey iskuday ah in yuhuuddu ay aqoonsi ka samayso qeybo ka mid ah dalka yeman haddaba qodobkaasi waxaa falanqayntan inoogu soo koobaya cismaan axmed dhuubow bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdiabukhaari ee marba marka ka dambaysa waxaa la maqlayaa warar aan ku wanaagsaneyn dhagaha dadka muslimiinta ah taasoo xilli kastaba ay gaaladu ku taamayaan in ay ku dhibaateeyaan muslimiinta iyaga oo doonaya in ay qabsadaan dhululka muslimiinta ah maalmahan sida la ogyahay waxaa dadka ay aad ugu wada dhegtaagayaan warkii dhowaan ka soo yeray kiyaanka sahyuuniga ah ee isagaba dembiilaha ah ee sheegay in uu aqoonsi siiyey maamulka ashaadala dirirka ah ee ka taliya gobollada waqooyi ee soomaaliya iyadoo arrinkaasna ay aad ugu riyaaqeen madaxyaweynta murtadiinta ah ee maamulkaasi iyo dabadhilifyo murtadiin ah iyo culimowsuu iyo qof kasta oo horay ugu caynsanaa danaha gaalada kuwaasoo qaarkoodba lagu soo carbiyeeyey waddamada gaalada iyo qaar ka mid ah waddamadan dowladaha carabta iyadoo marka aad loo hadalhayay ee wararkan gobollada waqooyi ee soomaaliya oo si caalami ah looga hadlay oo warbaahinno fara badan ay ka hadleen iyo in maamulkan isagaba aqoonsila'aanta ee yuhuudda ee isagaba dekanada ku jira oo xasuuqa iyo dhibaatada intaa la eeg u geystay ee dadka muslimiinta ah reer falastiin ayaa haddana dadka arrimaha marka aadka u falanqeeya waxa ay sheegayaan in dad ay u riyaaqayaan in aqoonsi laga helo kiyaankaasi ee sahyuuniga ah warar kale oo soo baxaya ayaa iyagana sheegaya in qeybo ka mid ah waddanka yeman uu ka socdo iskudayo ee la doonayo in mar kale ay ka dhacaan wax u eg waxa ka dhacay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya yeman waxaa la ogyahay xilligii la riday xukuumaddii cali cabdalla saalax kadibna majaraha uu qabtay cabdilhaadi mansuur oo ka dambeeyey waddanka yeman waxa uu galay xaalad dagaallo ah barakac fara badan ayaa ka dhashay wixii ka dambeeyey marka laba kun koob iyo toban waqtiyadaas ilaa iyo wakhtigan waddanka yeman waxa uu soo marayey marxalado kala duwan marxaladahaasna waxay soo gaarayeen heerar kala duwan haddana marka waxa ay marayaan in gobollada bari iyo gobollada koonfureed in loo dhiso maamulka madax bannaan yeman inteeda kale waxaana arrinkaasi dabada ka riixaya dowladdan kaafiradda ah ee loo adeegsado in lagu dhibaateeya mar kastaba dadka muslimiinta ah ee imaaraadka carabta maleeshiyaad daacad u ah imaaraadka carabta oo gooni ugoosad ah ayaa isku dayaya in ay qabsadaan gobolka bariga dhaca ee almahra waana gobol ee runtii hodan ku ah een shidaalka waana een sababta ay imaaraadku u doonayso in iyadu ay noqoto cidda maamulaysa islamarkaana ka goysa yamanta inteeda kale laakiin arrinkaasi waxaa hadda warar soo baxaya ay sheegayaan in ay soo faragelisay sacuudiga waxaa sidoo kale warkaasi uu gaaray urur gaaleedka qaramada midoobay inkastoo laga yaabo inaysan wax badani ka qabanin waxay diideen in maleeshiyaadka goonigoosadka ah oo ay ugu baaqeen inaysan qabsanin ceelasha shidaalka ayaa loogu baaqay arrintana ilaa iyo hadda weli waxay taagan tahay baaq un laakiin cabsi badan ayaa jirta oo ah in halkaasi laga dhiso maamul goonigoosada islamarkaana loo dhiibo maleeshiya beeleedyo ku daaban imaaraadka carabta islamarkaana ka hela sandareertada yar ee lacagaha ah kuwaas oo runtii la doonaya in lagu qabsado khayraadka gobolkaasi almara iyo gobollo kale warar kale ayaa sheegaya in hogaanka koonfurta ee taageersan sidoo kale imaaraadka carabtu iyagana ay damacsan yihiin gooni ugoosad marka waa arin iyadana hadda taagan oo hadalheynteeda ay aad u taagan tahay waxaana si guudba arinka gadaalka riixaya sidan hore usoo sheegnay dowladan gaalowday yar ee imaaraadka carabta ah taasoo runtii ah koox lagu salladay dadka muslimiinta ah in markaasi iyada xilli kasta ay noqoto cidda lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah waxaa kale oo jira warar sheegaya in yuhuuddu ay u gacan haadinayso maleeshiyaadkan doonaya in koonfurta yeman ay ka dhistaan maamul ka madax bannaan dalka intiisa kale waa dalka yeman waddanka yeman ee sidaan hore usoo sheegnay markii ay ku duuleen ururkii dowladaha carbeed ku midaysanaa ee ay horboodayeen sacuudiga iyo imaaraadka carabta waxaa halkaasi ka dhacay dhibaatooyin aad u fara badan oo aad og tahay in lagu baabi'iyey kumanaan dad muslimiin ah haba ugu badnaadaana ee maleeshiyaadka imaaraadku soo tababaray markii dowladaha carabtu ay yeman qabsadeen iyagoo markaasi ku marmarsiyoonayay inay la dagaalamayaan maleeshiyaadkii xuuthiyiinta sidoo kalena ay garab siinayaan xukuumaddii taagta darneed ee cabdulhaadi mansuur imaaraadka carabta oo dana gooni ka lahaa waddanka yeman waxa uu degay magaalooyinka muhiimka ah ee waddankaasi isagoo sidoo kale sahansanayey magaalooyinka dacalka ku haya badda taasoo ahayd istaraatiijiyad fog iyo duulaan markaasi loogu gogol xaarayay in yuhuuddu ay si rasmi a u qabsato meelaha ugu muhiimsan ee waddanka yeman waxaa jirtay warar markaasi ee soo baxay in durbadiba imaaraadka carabtu ay saldhiggii ugu weynaa ka samaysteen jasiiradda istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo soqodra halkaas waxaa degay ciidamo fara badan oo imaaraad ah waxay halkaasi ka samaysteen saldhiggii ugu weynaa oo ay diyaaradahooda ka haadayeen waxaa sidoo kale warar markaasi soo baxay ee la sheegay in halkaasi loo diyaarinayey yuhuudda in ay saldhig ballaaran halkaasi ka samaysato saldhigaas oo markaa ujeedka ugu weyn ee yuhuudduna damaceedu ahaa in ay ku qabsato wadamada yeman iyo soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi iyo bari ee soomaaliya muddadii marka halkaa loo soo gogol xaarayey imaaraadkana loo soo marayey markii soqotre la degay sidoo kale waxay degeen jasiirado dhowr ah una dhexeeya soomaaliya iyo yeman markii ay halkaasi degeen sidoo kale waa tii muddooyinkii ugu dambeeyey imaaraadka carabtu ay saldhigyo ka samaysteen qeybo ka mid ah waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada boosaaso saldhig ayay ka samaysteen waa tii halkaasi ugu dambeyn laga daabulayey maleeshiyaadkii r s f ay dacminaysay imaaraadka carabta ee lagu baabi'inayey dadka reer suudan sidoo kale waxay saldhigyo iyo garoomo waaweyn oo raadeero ay ku rakibeen ay ka samaysteen magaalada berbera iyo sidoo kale tekada boosaaso halkaas marka wuxuu ahaa sahankii loogu sahminayay yuhuuddu in ay soocago dhigato goboladaasi oo ay ugu dambeyn hadda aqoonsatay gobolada waqooyi oo ay sheegtay inay u aqoonsatay maamul ee ka madax bannaan soomaaliya intiisa kale waxaa sidoo kale warar ay sheegayaan in ujeeddada r s f loogu dhibaataynayo dadka reer suudan oo la og yahay xasuuqii ay ka geysteen magaalada alfaashir dadkii baaba'ay ka sokow kumanaan dad ah ayaa ku il daran xerayaasha qaxootiga ee waddanka suudaan kuwaas oo u baaba'aya macluusha waana midda lala damacsan yahay runtii dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan waxaa sidoo kale wararku qaar ay sheegayaan in imaaraadka uu doonayo inuu halkaasi ka dhiso maamul isaga hoos tago waa goobaha ay hadda haystaan maleeshiyaadka r s f imaaraadku dacmiyo dowladdan yar ee imaaraadka carabta ah waa gacanta markaasi lagu dhibaateeyo ee dadka muslimiinta ah sidoo kale istaraatiijiyadda yuhuuddu ay leedahay waa mid aad u fog ayna ka leedahay meelaha istaraatiijiga ah oo ay ka mid yihiin maranbiyoodyada iyo tekadaha caalamiga ah waxaa sidoo kale istaraatiijiyada ka mid ah in markii maamulkan abiy axmed ee dowladdan xabashada etoobiya ay samaysay mashruucii biyoxireenka alnahda ujeedka waxa uu ahaa haddana uu yahay in lagu gaajaysiiyo malaayiinta reer masar waxa ugu badani ay ku nool yihiin ay ahayd wax soo saarka webiga niil waa istaraatiijiyad fog in dadkaasi la gaajaysiiyo sidoo kale loo gacan geliyo biyihoodii iyo khayraadkoodii etoobiya oo iyada ay halkaasi biyaha ka dhurato oo ay iyada markaasi ka macaashto waxa markaasi ka soo baxaya halka malaayiintaasi masaarida ah ee sannado kadib iyagana ay noqdaan dad isaga haya ama waddanka islamarkaana gacmohoorsi u taga xabashida iyo meelo kale amaba shaqaalo ka noqdo biyoxireenka alnahda waa ujeedka fog ee laga leeyahay in markaasi lagu burburiyo danaha iyo meelaha istaraatiijiga ah ee ay leeyihiin dadka muslimiinta ah sidoo kale warar hoose ayaa soo baxaya in la isku xiro kanaalka subeys iyo baabulmandab oo ah meelaha ugu istaraatiijiyasan marka la fiiriyo maranbiyoodyada ee caalamka ee yuhuudda marka ujeedka ugu weyn wuxuu yahay in marka ay gobolada waqooyi iyadu ay danaheeda ay ka shaqeeyaan in la isku xiro yaman ay usoo gacan gasho oo maamul iyada taabacsan ay halkaa ka dhisato ee suudaanna ay maamul iyada taabacsan ka dhisato in marka dhinacyadaasi kala duwan ay isugu keento awoodaheeda iyadoo gadaal ka taagan gacmaha ay ku shaqaysato ee imaaraadka iyo dowladahan kale ee cilaaqaadka la sameeyey kayaanka ee sahyuuniga ahna iyadoo loo marayo in markaasi ay noqdaan gacanta ee markaasi loo adeegsado dadka muslimiinta ah sidaasna ay yuhuuddu ay gacanta ugu dhigto meelaha ugu muhiimsan ee ay leeyihiin muslimiinta gaar ahaan mandiqadahan ee ah maran biyoodyada iyo isu socodka ganacsiga marka danaha laga leeyahay marka waa noocaas waa sidoo kale waxa uu salka ku hayo in lagu baabi'iyo muslimiinta reer filistiin kadib masaarida halkaasi iyadana cunuqabateynta ay xabashida saarto yeman sidaas lagu burburiyo gobolada waqooyiga soomaaliyana sidoo kale iyagana loo gacan haadiyo in la siiyo wax loogu yiri ictiraafkaas sidoo kale waxaad ogtahay in takada boosaaso ay noqotay marin markaasi ay isaga kala gooshaan diyaaradaha lagu dhibaataynayo suudan sidoo kalena laga sii ballaariyo duulimaadyada caalamiga ah la doonayo in lagaga duulo wadamada suudan yeman iyo qeybo kale oo ka mid ah wadamada carabta marka istaraatiijiyadda fog waa noocaas yemanna xaaladeeda halka ayay maraysaa iyadana aqoonsiyo kala duwan ayaa loo raadinayaa iyo maamulo ka madax bannaan yeman inteeda kale marka xaaladda guud iyo siyaasadda halkaas ayay maraysaa waad mahadsan tahay
واذكر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan ayaa warbaahinta iyo baraha bulshada kusoo daayey kooxo abaabulan oo ku taageersan aqoonsiga uu yuhuudda ka helay labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday dad dhallinyaro iyo waayeelba leh kuwaas oo maamulka ashahaadla dirarka ah ee somalilan ku taageersan aqoonsi ku-sheegga uu yuhuudda ka helay iyagoo weliba ku dhawaaqaya kelimaad kufri ah iyo fariimo bogaadin ah oo ku socda yuhuudda inkasta oo ay iska caabin xoogan kala kulmayaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyo intagaraadka u saaxiibka ah ayaa haddana maleeshiyaadka maamulkaasi waxa ay wadaan raaf ka dhan ah qof kasta oo ka fikir duwan dadkan ay warbaahinta kusoo fasaxeen haddaba kusoo dhowaada qaar ka mid ah kelimaadkii kufriga ahaa ee dadkaasi ay kusoo fasaxeen baraha bulshada dowladda israa'iil inaan haddaynu somalilan nahay aynu ictiraafno ilaahay waa ka waa cabsi waa ictiraafay aynu ictiraafna haddaynu nahay somalilan israa'iil madaxweynaha qaranka dalkan haddaad doonayso siyaasaddaadu maanta ma xuma aad baana dadku ku taageersanyihi soo dhoweey yuhuudda hambalya israa'iil muslimnimo nimaan kuula socon muuminnimo khaasa gaal maxasta ku dhowro oo aad magansataa dhaama muqdisho waxaa maanta ka magac roon israa'iil israa'iil waxaanu leenahay benyamin netanyahu reer somalilan baad ka mid tahay ilaa abeeshaaron maanta carabisaysinkii ama carabiyayntii waannu ka baxnay annagu cilmaaniyiin baanu nahay iminkana waxaan u socdaa israa'iil waan u soo mahad celinayaa maadaamay ictiraafkiina siiyeen cidna yayna odhan hadhow waxba imaad sheegin v c waan xaraystay waxaan sugayaa un waa v c
واذكر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka qodobo xiise badan ayaad soo dhagaysateen markan iyo wilaayada gado wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo gebagabaysay xamlo muddooyinkii dambe ee gobolkaasi ka waday xamladan oo loogu magacdaray xamlatu alhidaayah ilaa sabiili najaati wasadaad ayaa muddooyinkii dambe si weyn uga socotay wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ugu dambeyntii lasoo gaaray munaasabadii gabagabadeeda waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado munaasabadii gabagabada xamladaasi ayaa waxay ka dhacday masaajidka jaamaca ah ee deegaanka ilbeeto ee duleedka degmada baardheere waxaana kelimadii ugu horreysay ka jeediyey sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربي أما بعد إخواني في الله الله بمحسن سبحانه وتعالى alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu alsaaliixaat waxaan isku dardaarmaynaa ilaahay taqwadiisa anaga iyo adinkaba allah cabsidiisa ayaan isku dardaarmaynaa maxaa yeelay cabsida ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax weliba ay ku hagaagayaan haddii cabsida ilaahay subxaana wa tacaalana laga helo oon ilaahay subxaana wa tacaala ka baqno rabbi subxaana wa tacaala awaamirtiisii aan ku toosnaanno waxuu rabbi naga reebayna aan ka fogaanno aan noqonno addoommo rabbigoodii ka amar qaadanaya ikhwaanii wax welib way hagaagayaan wax weliba way toosayaan allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wyrzuqhu min xaysu laa yactasib waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuh ikhwaanii sidaasii wey maanta haddaan ilaahay ku xirnaano subxaanah wa tacaala oo xumaanta iyo macaasida annagu nafteenna aan ku ognahay eheladeenna aan ku ognahay aan ka tirtirnoon ka zuulinno oo noqono addoommo ilaahay ku xidhan culays kastoo maanta na haysta ilaahay baa naga qaadaya subxaana wa tacaala gobolkan anigu aan sheegay waxaa ka mid ah intaan gobolka soconnay wax qalbigeena xumaan geliya ama yacnii maaragtay xoogaa aan isniraahno meesha caalkeeda ma aragin maxaa yeelay soo dhowaynta iyo dhegaysiga iyo wadajirka iyo intaba masaajidyadaan muxaadara ka jeedinay maraakistaan tagnay waxaan tagnay maaragtay madaaristii waxaan tagnay maaragt yacnii dacwatu shaarici intaba ilaahay fadligiisii waxay ahaayeen kuwa anagana faraxgeliya dhegaysiga iyo la socodka iyo soo dhowaynta iyo intaasoo dhan allah idinkaga abaalmariyo haadaa wbillaahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin intaasi kadib waxaa munaasabadda laga akhriyey warbixintii xamlada iyo sida looga faa'iidaystay بسم الله فيقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة أو مقعدة أو ولا لها تلمامين حملة الهداية إلى سبيل الرشاد والسداد شعار كذن أو يهي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولح أماكن وي أماكن تسوحا كليهين محافظة العدة iyo muxaafada garbahaarey oo tuulo barwaaqo had maqaru ah iyo muxaafada buusaar ceel waaqo oo wax weeyaan maqaru ah buusaar iyo muxaafada tubaar dheere oo dhowr meel aan ka soo marnay faahfahdhuun elbeet oo maqarka ah iyo shonqolow lixdaas amaakin ma aha lix amaakin le in la soo maray gobolka gedoo dhan inta badan waa la soo maray laakiin amaakintaanaan tilmaamaayo dadka amaakintaas lixday ka faa'iidaystay caddad ahaan waxay gaarayaan siddeed kun sagaal boqol sagaashan iyo lix qof ragga dumar leh waxaan leennahay culummada jasaahumullaahu khayran ilaahay abaalkoodana ha badiyo
intii munaasabadaasi ay socotay dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa doctor xanafi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad aan bilaa iyo dhammaad lahayn ilaahay aa u sugnaatay subxaana wa tacaala noo suuro geliyey maanta in xamladii alhudaa ilaa sabiili rashaad wasadaad ee aan ka wadnay gobolka geda oo dhan aan maanta ku soo gebagabayno magaaladan ilbayrta ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii ummaddaa khayr oo aan sheegna inuu ilaahay ku anfaco wixii gefi qada aan samayna ilaahay naga dhaafo subxaana wa tacaala sidoo kaleeto waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan reer gedo oo ugu horeeyo waaliga gedo abu anas sheekh luqmaan oo runtii maalintaan bilownay ilaa maanta aqatimaynuna garab taagnaa jasaahumullaahu khayra sidoo kale waxaan mahad celinaynaa idaacada andalus jasaahumullaahu khayra adduunka maanta meelero iska noqday inuu internetkaa ka fiirsado oo ka dhegaysta laga yaabaa waxa suuro gelinayna waa iclaamkan jasaahum ullahu khayran runtii waxay noo ahayd siyaaxo fiican bay noo ahayd dalxiis fiican buu noo ahaa dadka qaarkiis hore u yimaadeen laakiin aniga waa igu cusbeed gobolka gedo qaybtan waa markii u horrayso a imaado runtii ilaah waxaan ka baryaynaa wixii aan sheegna meeshaan ilaahay ku xusna inuu miisaanka noo saaro ummaddaas aan ilaahay dartiisa u baranayn anagoo isjecel iyo subxana wa tacaala aan aakhirana kulmiyo runtii inkastoo dadka badankooda ay ka sheeganayeen hal shay dadkoo abaar iyo oon bay ka sheeganayeen baahida ugu weyn ee dadka ay sheeganayen waxay ahayd in xilla abaara lagu jiro kulayl badan uu jiro abaartana si guud waddankaoo dhan ay ka jirtaa ee ma ahayn wax u gaara gedo biila'aanta ayaa ugu darnayd fadlan waxaan codsanaynaa haddaan culummada nahay dadka reer gedo waxa keliya ee aad uga cabanayaan waa biila'aanta sida dadka iyo maamulka gobolka gedo ay isku qanacsan yihiin runtii reer gedo marka waa wax aad loogu farxo ilaahay baan ku mahadinaa subxaana wa tacaala sidoo kaleeto runtii waxaan si gaara ugu faraxsannahay sida shacabka gedo galbeed iyo bariba ay u fahansan yihiin dhagaaraha cadowga ay u dharagsan yihiin mukhadadaadka la damacsan yahay iyo waxa ay rabaan cadowga sida looga dharagsan oo loo fahansan yahay ilaahay baan u mahadinaa siday iskula socdaan oo ay u fahansan yihiin cadowgaas iyo waxay maleega inay faa'iidaradooda ayadana waa manqabo reergeeda maanta aan ku ammaanayno cadowga waxaan u jirsannay toddoba-iyo toban kilomitir baan u jirnay buulo barwaaqo markaan joognay toddoba-iyo toban kilomitir aan u jirnay dadka meesha joogaa kulligood dad casiisiyiina oo mukaramiina oo sharaf leh oo amxaaroo toddoba-iyo toban kilomitir joogta garbahaarey oo taangiye wadata wax walba wadataa nin walba kalsooni iyo cizi uu ku noolaay ahayd oo cid laga baqay aysan jirin dacwadu si fiican bay u socotay waxay gaartay heer maanta geda laga wado tasxiixul qur-aanka laga wado oo qiraa'aadkii la baranayo tasxiixii laga gudbay tobankii qiraa'a la baranayo la diyaarinayo macallimiintii dadka qiraa'aadka kala bari lahayd xagga waxbarashada madaarista madaaristu aad bay u fiicnayd laakiin runtaan sheegaynaa cillad baan ku soo aragnay cilladdaana waxay tahay ardadii la diyaarinayey markay dugsi dhexe iyo dugsi sare soo gaaraan inaysan qaarkood dugsi sare haysanin qaarkood jaamacad aysan ku fikiraynin wixii aan ku tacbaynay oo aan soo saarnay oo caqiidada barnay inay kala aadayaan ama buulo xaawo ama meeshila baar dheere ama wajeer ay kala aadayaan tarbiyatu tacliim waxaan leenahay howl culus baa idiin taalo ilaahay idiin fuday subxaana wa tacaala ammaano baa idin saaran ardadii dugsiyo hoose loo sameeyey waa inaad ka sii fikirtaan dugsigii dhexe dugsigii sare waa inaad hadda sii taqdiidisaan jaamacaadkoodii maxaa yeelay midhahaadii inay dad kala goostaan waa laga fiican yahay si wanaagsan oo qalbi furan ummadda noo soo dhowaysay ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaash inuu ku anfaco wajazaakum allaahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxgaradkii munaasabadaasi gebagabada u ahayd xamladii wilaayada islaamiga ah ee gado ay soo gebagabaysay kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa suldaan ibraahim suldaanka beesha hubeer ee wilaayadaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إلهي سبحانه وتعالى يا محد إسكالة اللي نغر إيدا مسلمين آه. nawaafiyey nimcooyinshiisa kuwa ugu khayr badan nimcatul islaam waliimaan allahaasaa mahad dhammaanteeda iska leh uma waxaa halkan ugu mahad celinaynaa walaalaha qaa'idada xarakada kuwii ugu sarreeyey gobolka in loo soo xulay lejma oqoon iyo karta leh oo ilaahay dartiisa u socoto kuwii dadka wax fahsin lahaa si gooni ah gobolka inta looga soo xulay wajazaakumullahu khayr ayaan leenahay dhammaantooda runtii dacwada ay gobolka ka wadeen nuqabada waan iswaraysanaynay kii hadda tuulu barwaaga geeska joogay iyo hadda midka ugu dambeeyey shanqalow joogay runtii walaalahan qaabkaay ummadda dacwada u gaarsiiyeen siday ummadday ugu farxalgeliyeen sida looga farxay wax la koobi kara ma ahan marka waxaan leeyahay nimayow annagoo muslimiin ah ilaahay diinkiinna waafajiyey islaamnimada macaanka badanna siiyey iyo nin gaalnimo maanta u taagan hadduu dhintana inuu gaalnimo iyo shirki iyo kirstaannimo ku dhimanayo og inuu odhaxdan ku dulqaato gaajada ku dulqaato oo diintii oo yahuudii ahaa difaacigiisa inta u jooga annagoo muslimiina ilaahay diintiisa inaan u gargaarnana walaalaha siday nooga sheegaan inaan u qaadanno soo diyaar uma nihin maasha allah wa jazaakumullahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas ayaa isaguna munaasabadda kelimadii uu ku lahaa ka jeediyey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد التحية وحن مهد علينا الله جل وعلا نسيي نمعوين هدانو ترينو أنو تري كرين إلهي قان سامحان كما هد علينا سبحانه وتعالى نمعوين كاس ayaan la soo koobi karin alxamdulilah uma alxamdulilaahi baanu leenahay culummadu laga soo sheekeeyey inta ay gobolka ka soo mareen adinkoo dareemaayo gobolku baaxadda uu leeyahay iyo zamanka lagu jiro oo wakhtiga aad iyo aad uu kulul yahay isagoo sannadkii hore waxooga uu roobka yaraa sannadkaana roobkii la sugay aanu la helin ilaahay subxaanahu wa tacaala culummadaas safarkii ay galeen iyo masiirka dheer iyo waxaa weeyaan juhdiga ay bixeen ilaahi subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah u saaro intaa kadib waxaa kaloonu mahad celinaynaa bulshadu deggan gobolka guud ahaan waxay ka qaateen soo dhoweynta culummadu kaalin libaax leh way u dhega nuglaayeen way soo xaadiraayeen way dhegaysanaayeen way maraxbaynaayeen waxaannu leenahay jazaakum allaahu khayran intii maqashay dhegteeda waxaa weye cilmiga uu ku dhacay ayaan ilaahi subxaanahu wa tacaala cilmiga ha u barakeeyo culammada cilmigaa sheegteen ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa weeyaan amhaalkoodan allah ha noo badiyo waxaa kaloon mahadcelinaynaa maktabka dacwada oo runtii arrintan kaalinta uu weyn ka qaatay intii culummada socotayna waxaa weeyaan albaabada la garaacaayey safaradana la gelaayey waxaannu leenahay jazaakum allaahu khayran asaga iyo raggiisu ilaahi subxaanahu wa tacaala ay idinka ajir siiyo intaa kadib akhyaarey waxaan ku faraxsannahay oo maanta horteenna fadhiya dhallinyaro oo dhallinyaro waad aragtaan raggan culummada ah ee ducaadda ah ee da'dan joogo ee garacaska ah maanta waxay u socdaan meeshay dadku u badnaayeen wayna dhowaadeen soo ma arkaysaan ninkii abbaanka muxuu yidhi nin hadduu soddon gaaro sano ilmood waa laga suuliyey soddon kale haddii looga daro madaxiisa sallax buu noqdaa qaarna waa suulay soddon kale haddii looga daro labada sariiroo ummad u dhaxeeyaa soo saas meehen soddon kalena sugi maayo wuli sidaan adduunku naqaanno raggaa sidaa weeyaan waa la socdaa macnaha xaggee loo socdaa aakhiraa loo socdaa war ma beddelaysaan odayaashaan culammada ma beddelaysaan dhalliiroy war ducaaddii beddeli lahayd raggaa ma tihiin waxaa lagu beddeli karaa aljihaad fii sabiiliillah nimankaan iskama soo ruclaynin maalintuu jihaadka bilowday ilaa yoomina haadaa sidaan buu qoriga dhow waxaa weeyaan garabka ugu jiraa wayna dagaalamayeen diyaaradaana way raadiyaan mana helaan cadowgan waa raadiyaa mana dilo war soo ma ogdiin in laga dhimanayo saacad saacad baa laga dhintaa ee lagama dhinto in jihaad lagu jiro laguma dhinto macnaha waad arkaysaan da'da ay joogaan maalintii ay soo bilaabatay xarakaadka islaamiga ilaa yoomina haada sidaan bay ducaad u ahaayeen qorigana way radaayeen cadowga ilaahina waa la xisaabtamaayeen mabairtana way kiridinaayeen xaqana way sheegaayeen cadowguna uu dhaaranaayey ayagana way dhaaranaayeen wayna nool yihiin soo ma aragtaan maxaa laydinka rabaa marka odayaasha iyo dhallinyarada waxaannu leenahay waxaa furan sayladii jihaadka suuqiyaa furan macsaraadkiyaa furan jihaadka maanta waxaa weeye albaabadiisa waad arkaysaan war diyaar uma nahay si ilaahay uu noogu naxariisto ina waxaa weeyaan aan ku aroorno ama aan u diyaar garowno waxaa weeyaan sayladda jihaadka diyaar uma nahay yaa ugu dambayn ilaahay waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala culammadan juhdiga bixisay dadaashay yacnii risaaladii ilaahi subxaana wa tacaala dhaxalkii ay wateen ummadda ka soo gutay ilaahi subxaana wa tacala amhaalkooda inuu noo badiyo ducadooda inuu ilaahay noo aqbalo dhulka abaarta ay ku habsatay inuu ilaahay aaran nooga beddelo colayska aan dareemayno iyo xaalada aan ku sugunnahay ilaahi subxaana wa tacaala naxariistiisa inuu ilaahay na siiyo ilahay waxaan weydiisanaa tabaaraka wa tacaala wakhti kale oo waxaa weeyaan yani wakhtiyaal ka mid inuu ilahay intaasi waxaa weye si nabadda ilahay noogu kulmiya ilahay weydiisanayna hada wabilahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka si fudud aan idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe hadahayoo kale insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام